barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha noofembara waa toddobiyo labaatan sanadka labada kun iyo lixiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jireeda kala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hal abuurka ganacsiga runtii meheradan waxaan aasaasay hadda ay shaqaysaan saddex bilood hindisaheyguna wuxuu igu jiray muddo shan bilood ah ayaan waday shaqadeeda iyo samaynteeda laakiin hadda waxay shaqaysaa muddo saddex bilood ah
sidoo kale waxaan idiin haynaa hani maxamed aadan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxay ka mid ahayd dadka ku xidhan barnaamijka dhallinyarada maanta ka hor intii aanay saaxadda siyaasadda haatan kusoo biirin waxa aad sheegaysa waa horta dhaqankeeda iyo muuqeeda inaad lahaatee soomaalida tiraahdaa si lamid a maadaama advocacy ah oo u samayn jiray siqaasa haweenka qaybgalkooda siyaasada thirty percentigi si aan waxa aan sheegayo wax sax ay u noqdaan waa waxaan waxaan waxaan isku dayay weliba aan ku guulaystay inaan kusoo biiro saaxadii siyaasadda dhinaca heesahana ah barnaamijka waxaad ku maqli doontaan
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
militariga israa'il ayaa sheegaya inay dileen afar nin oo hubaysan oo lala xiriiriyey inay xiriir la leeyihiin kooxda isis ee dalka syriya israa'iil ayaa sheegaysa in askarteeda ay la kulmeen weerar loo adeegsaday qoryaha sida darandooriga ah u dhaca iyo gantaallo axaddan maanta ah qaybta israa'il la maamusho ee buuraleyda golan heights afyeen u hadlay militariga ayaa sheegay in askartu ay rasaas jawaab celina ku rideen jihada ay siiriya dariska kala tahay israa'iil
wargeys si weyn looga akhristo gobolka california the los angeles times waa wargeyskaasi ayaa ku soo warramaya in saddex masaajid oo ku yaala california in ay heleen waraaq handadaad ah taas oo ay ku qoran tahay magaalada waxaa yimi hoggaan cusub oo ay la jeedeen president donald trump ama madaxweynaha la doortay ee trump iyaga oo sheegay in madaxweynaha la doortay uu ku uu ku samayn doono dadkaas ay waraaqda u direen wixii uu hitler ku sameeyey dadka yuhuudda ah wargeyska the los angeles times ayaa sidoo kale ka soo xigtay hay-adda ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee gobolkaas ku nool ee loo soo gaabiyo kair in ay codsatay in ciidamo boolis ah oo dheeraad ah oo ilaaliyo masaajidada la geeyo kadib markii ay waraaqtan la mid ah oo gacanta lagu qoray oo la badiyey la gaadhsiiyey goobo kale oo ay bulshada muslimka ahi ka degan tahay gobolka california duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan n cashay toddobaadkan sanad ayaa barnaamijka dhallinyarada uu soo socday oo marka la gaadho soddonka bishan ee koob iyo tobnaad watan iyo waagii barnaamijka soo socda ismaaciil sanad bay maraysaa hadda sanad bay maraysaa sanadaynu maraya moodaaye sanad barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda qaybaha kale adee sanado maraya oo iska kaftamaya sanad baa maanta u jirsaday ha marka dhalinyaro kala duwan oo barnaamijka hore uga qaybgeli jirtay ayaa qaarkood laga yaabaa in wacyigay markaa ku sugnaayaan aan ku sugnayn waxbaa isbedelay waxba isbedelay waa gartay tusaale ahaan hani maxamed aadan oo kale xilligii iyada oo dhinacyo kala duwan ay barnaamijka qaybgeli jirtay mar waxay ka qaybgeli jirtay barnaamijka madasha dhalinyarada mar barnaamijyada kale iyada oo ururo kala duwan la shaqaysa oo howlaha dhalinyarada ku lug leh waa gartay haatanna waa xildhibaan la doortay waa gartay weli laak way ka qaybgalaysaa ilaa waa dhalinyaradii weli way ka qaybgelaysaa waa gartay marka marka xiliyadaa hore hamiba waxaa laga yaaba inay hamigan ka sheekeyn jirtay inay siyaasadda geli doonto inay waxaa samayn doonto baa laga yaabaa markay barnaamijka een, aragtida dhalinyarada la wadaagaysa waa garta maanta marka waabay gashayba baarlamaanka maanta kamid tahay hamigii bay gashay waa garta iminkana hamiye kalaa laga yaaba inay ka sheekeyn doonto mustaqbalka odhan doonto anoo dalka hogaaminaya anigoo ila waxaa waa kale aduun sameyn- hanku isdaba taagan yahay Hanku maalinba isdaba waxa taagan aad- yahay.
Hay.
marka iyad waxay ku sugan tahay haatan magaalada baydhabo khadka telefoonkan kula xidhiidha bal waxaan weydiiyey waxyaabihii berigii hore ay ka fikeri jirtay iyo waxyaabaha ay haatan gaadhay iyo waxyaabaha is leedahay bal barnaamijkan dhexdiisa laftigiisa adigu aragti ahaan waad ka faa'iiday iyadoo ku sugan markaa magaalada baydhabo ayaan khadka telefoonka wareystay xildhibaan waxaad ka mid ahayd haddaynu dib ugu yar noqono dadkii ugu horreeyey barnaamijkan dhalinyarada maanta ka qaybgalay bal horta dareenkaaga marka hore dadna la wadaagtid iyo barnaamijkan sidaad u aragtay caadiyan Een, wallaahi horta aada ugu faraxsanaa barnaamijka markuu een, bulshada soomaaliyeed kusoo kordhay Een, wuxuu ahaa een, barta keliya een, fariimaha dhalinyarada iyo iyo- iyo ay ku gudbin karaan een, baahiyahooda gaarka ah Een, oo ay ka caawisay v o a
waan marka een, aadna ugu faraxsanaa inuu sanadguuradiisii ay koowaad ay kasoo wareegatay weliba aan kamid ahay dhalinyaradii in badan kasoo qayb qaadanaysay waan gartay Een, dad badan baa een, dhalinyaro badan baa yidiilo jecel dabcan aad laga yaabaa inaad ka dhex maqli jirtay barnaamijka Een, balse adigu maxaad is leedahay shakhsiyan barnaamijka waad ka faa'iiday bal caadiyan haddaad maskaxdaada dib u yar celisid Een, aniga ka shaksi ahaan een, wallaahi waxyaabo badan waan ka faa'iiday Een, haddii noqon lahayd fariimo qaas aniga iyo ahaa oo individual ahaa aan ahaa Een, ama cod badan oo ugu teegsaneed Een, in badan een, aan la wadaago bulshadeyda Een, haddii ay joogaan een, shanta qaarada adduunka Een, si qaas ah een, dhalinyarada iyo iyo haweenkaba dhalinyaradan kale ee barnaamij ku xidhan oo kale maxaad u sheegi lahayd tusaale ahaan qaar badan baa jecel ood ka maqlaysay inay saaxadda siyaasadda ku biiraan laga yaaba sanad ka hor oo kale riyadan adiga qudhaad inaan ka hor oolin laakiin maanta waxaa tahay een, xildhibaan dhallinyaradii ka tirsan haddana ka mid ah aqalkii hoose loo doortay Een, si fiican een, kolley dhalinyarada waxaa ugu baaqaya een, wax badan baa ku keedsan waxyaabaha kugu keedsanna een, ma ahan waxyaabo een, een, maxay ahayd, oo, een, TV oo kale qof qofka bini aadamka xuluustiisa lagama daalaan karo laakiin een, informationada ku keedsan ama een, hibadadiinada ama hub hubgiisa noocuu doono noqon karaa een, in noocuu doono maadaama uu noqon karo ay soo usoo gudbiyaan bulshada si hamigooda waa intaasuu hirgalaa sida anigoo kale sanad ka hor haddaynu dib ugu noqonno qof dhallinyaro ah baad ahayd Een, hamiga ma kuugu jirtay inaad maruun ka mid noqoto aqalka baarlamaanka ee soomaaliya Een, si wanaagsan een, ismaaciil een, aniga waxaa kamid ahaa dhalinyaradii aas-aastay ururka ee, somali youth parliament Een, markay aas-aasay een, waxaa aan ka qaybgalay een, aas-aasayaasheeda waxaa waxaa igu dhaliyay oo kamid ahaa een, in een, la helo maadaama dhalinyarada een, een, barata een, caafimaadka dhalinyarada barata een, een, maxay ahayd, oo qeybaha kala duwan een, culuumta bulshada dhalinyarada si qaas marka u barto cilmi bulshada een, si een, u helaan library ee ku gudbiyaan informationadooda si aysan microfonka uga xishoon oo kale een, xogtoodii iyo waxyaabahoodii een, een, kusoo gudbiyaan een, shuruucdii iyo waxyaabaha ka qaybgalkoodii ay kusii almiiteeyaan si ay beri ugu sii gudbaan baarlamaankii een, een, ee dowladda federaalka ah een, aad aad aad aad aad aadna ugu faraxsanaa kulley adeertaan waxaan maleenahay sanad kadib een, maadaama uu ka horreeyey laakiin een, een, een, een, barnaamijkan een, as- v o a dhalinyarada uu ka horreeyey barnaamijka een, somali youth parliament laakiin hadeertaan waxaan aada ugu faraxsanahay saddex sano kadib een, maadaama aan ka mid ahaa somali youth parliament hadeertaan inaan ahay national youth parliament een, maasha allah maxaad is leedahay markaa dhallinyaradii u qabo Een, dhallinyaradii iminka haatan dad saaxaddii soo fuushay een, caqabado badan kasoo gudubtay een, mid ka mid a riyooyinkaagii aad gaadhay maxaad is leedahay u qabo dhallinyarada u tari karay Een, dhalinyarada horta een, dhalinyaroy een, koley een, waxay ahayd dadaalka mar walbo waa wax adiga kugu keedsan dhalinyaro een, waxba wax laga cabsado ma lahan mar walbo een, maxay ahayd isku daygaaga een, waxaan aaminsanahay sida olaya- odayaasha hore ee ugu soo biixinay saaxadda siyaasadda in qof walba oo dhalinyaro ah uu asna kusoo biiri karo een, guushaada xataa een, waxay u baahan tahay geesinimo si ay u gaarto Een, anigana kolley waa ku dhiirada ayagana kolley waxaan rajeynayaa in ay dhalinyaro badan ay kusoo biiri doonto maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo shan een, dhalinyaro uu yahay dalkeena Een, siyaasadana een, ben- aan kala shaqeyn jiray boliciga oo fut hadeertaana aan sii sii dargelin dardargelin doonaan rajeynaya Een, dhalinyaro badanna aan kusoo dhaweyn doono oo maadaama somali youth parliament oola ahayn hadda national youth parliament aan u dhex fadhino ururo badan oo halkaas ahna aan ka sameyn doono
waan garta aada ugu faraxsana waan garta Een, marar kala duwanaad een, barnaamijyadaada aan dhegeysanayay oo aad ka qayb galaysay barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa aada uga hadli jirtay himilada dhalinyarada inaanay niyad jabin inaanay siyaasadda een, eh, ay ka midha keenaan inay caqabado badan ka gudbaan dhiirigelin badan baad ka hadli jirtay Een, xilligaas oo aad eh, dhalinyarada wacyigelinta u sameynaysay een, iyo maanta oo aad xildhibaan noqotay ma isleedahay caqabado badan ba u dhexeeyey jidka aad martay Een, caqabado badan een, way iska jiri kareen laakiin caqabad walbo een, waa waa waa inaad dhexdaa u xirataa een, dhalinyarada walba een, maadaama een, waxyaabihii aan u sheegi jiray si aa u implement gareeyo ee u aaminaan dhalinyaradii een, waxa aad sheegaysa waa horta dhaqankeeda iyo muuqeeda inaad lahaatee soomaalida tiraahdaa si lamid ah maadaama advocacy ah oo u sameyn jiray een, siqaasa haweenka ka qaybgalkooda siyaasadda thirty percentigii een, si aan waxa aan sheegayo ee- ee wax sax ay u noqdaan een, waa waxaan waxaan waxaan isku dayay weliba aan ku guulaystay inaan kusoo biiro saaxadii siyaasadda wa- welina hoosheeda waa sii wadi doonaa waxyaaba adig ku xiise gelin jiray marka aad maqashaa ma jiraan oo barnaamijkan adiga aad ku dhiirigelin jiray oo yididiilo badan kugu abuuri jiray Een, wallaahi barnaamijyadu way kala duwanaayeen een, inkastoo mashquulkana iska jiri jiray laakiin haddana een, waxaa aada mar walba ihiisa gelin jiray marka aan maqlo een, qof dhalinyaro ah ee hamigiisii iyo iyo iyo baahidii bulshada ay tabanayso mar walba noocay doonto ha noqoto uu uu ka hadlo aan dhegeysto hadday noqon lahayd een, dhalinyarada baahiyahooda kala duwan een, baa aada ugu farxi jiray waana rajeynaa in p o s sidaa ay sii ka wanaagsana usii wado annagana ka dhalinyaro ahaan een, waan kala qayb gali doonaa een, maadaama aan dadkii lasoo aasaasay een, barnaamijyada qaar ka caawin jira aan ahaa hadda oo beeshii siyaasadda saxda lagu dejinayay shuruucdana aan kala qayb gali doono aad baad mahadsantahay Aad.
waxay ahayd eh, hani maxamed aadan oo ah xildhibaan imika loo doortay eh, baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan golaha shacabkii haatan dee caashay hani soo fadhiisanaysaa
waa garta marka oo baarlamaanka waxaan moodayaa ismaaciil oo dhalinyaradu inaysan weli jacanis uga banaanayn marka may fursado badan baa uga mise bannaan.
dhalinyarada kala heer jooga may dhalinyarada laftigoodu waa waa fursado badan ba uga bannaan
waa garta malaha waa dagaalameen amaleynaya oo Dee loo- waxbay waxbay u halgameen loolan badan baa halkaa ka jira marka dhalinyaradii imika waa kuwa durba baarlamaanka kusoo biiray marka kolba dabcan eh,
marka caqligii iyo xooggiiba ninka hayaa laleeyahay caqligii xooggiiba iyaga haya marka iyada keliya maahay dhalinyaro kala duwan oo kale ayaa kusoo biiray een, baarlamaanka sanadkan
haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aanu kaga hadlayno halabuurka ganacsiga waxaa booraba kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hintisaha iyo halabuurka dhallinyarada ee idaacadda v o a oo aan maanta kusoo qaadan doono dhallinyar abuurtay meheraddan ganacsi si degdega loogu maydho baabuurta iyo roogaga dhallinyartaasi waxaa u madaxa oo meesha aasaasay mulkiilaha aasaasayna magaciisa la ydhaahdaa siciid cismaan cabdilaahi laba nafar siciid yar wuxuu ku shaqaystaa dirawalnimo uu u shaqeeyo hay-ad islamarkaasina wuxuu wax ka bartaa jaamacadda admaas ee ku taalla magaalada hargeysa ugu horeyn waxaan ku horreysiinayaa siciid cismaan cabdilaahi oo ah mulkiilaha meheraddan maydhista baabuurta iyo roogaga Een, siciid goormaad aasaastay meheradda magaceega aad u bixisay laba nafar ee maydhista baabuurta iyo roogaga Een, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, mar labaad runtii meheradan waxaan aasaasay hadda ay shaqaysaa saddex bilood hindisaheyguna wuxuu igu jiray muddo shan bilood ah ayaan waday shaqadeeda iyo samaynteeda laakiin hadda waxay shaqaysaa muddo saddex bilood ah marka muddadaas saddexda bilooda ee ay shaqaynaysay maxaad ku bilowday raasamaala Een, dhaqaalahaad ku bilowday imsuha Een, dhaqaalahan ku bilaabay oo shan kun oo dollar buu ahaa oo markaa aan anigu runtii dhisme iyo mashiinada lagu shaqaynaya aan geliyey dib baan u biiriyey oo hadda kun kale aan ku daray lix kun bay hadda raasimaalkaygu iigu taagantahay meherada imse qofbaa ka shaqaynaya oo shaqa abuur ay u samaysay meheradani ilaa haddana imsaad shaqaalaha ugu maraya runtii iyadoo maalinba maaliniisa soo taraysay maanta shaqaalahaygu iyo maalintan aan bilaabay waxaa u dhexeeya waa hal qof maanta waxaa shaqeeya shan qof oo daily u shaqeeya iyo laba maanajer oo isbedela oo laba shifti kala gala iyo waashmaanka sideed qof oo shaqaalaha ka shaqeeya marka laga yimaado aniga anigaa sagaal ku ah meheradan adu kama shaqaysid laakiinse waxaad leedahay mulkigeyga ma waxaad uga shaqayn kari weyday adigoo shaqo kala haysta runtii waxaa igu dhaliyey si ay dhallinyartu uga hesho jaanis shaqo midba si uu shaqeeyo lix saacadood oo ka kale lixdiisa kalena wax barto jaanisna uuga helo ayaa igu dhalisay inaan laba manajer oo mas-uulo maamulo u sameeyo runtii aniguna shaqo kalaan gacanta ku hayaa taasoo jaanis aan u waayey si aan hadhow markaan koro haa waan kasoo lug bixi karaa oo waan maamulan karaa si baahidayda aan u kafargareeyo ayaan sidaa u sameeyey iyaguna ay jaanis shaqo abuur uga helaan dhallinyartu
shaqada kale markaa iminka aad gacanta ku hayso ee aad ka shaqaysaa maxay tahay shaqada kale waa skills oo skillskaas oo ah driving aan ugu shaqeeyo united nationka qaybta laydhaha u n habitat markii horena aan ugu soo shaqayn jiray international n g oska runtii way ka dugan tahay aqoontayda oo cilmigayga kale uu ka dugan yahay laakiin skillska aan leeyahay waa mid ka mid a oon ku shaqo tago oon aqaano berri ka maalin aan kusii shaqaysan karo haddii aan even lama wada heli karo qof walba inuu waxbarto oo uu shaqo xafiis iyo wax walba helo oo mid ka mid a skillska aan aqaano in ku shaqo tagay bay ka mid tahay
xirfadda aad taqaanaa maadaama ay tahay dirawalnimo iyo wadista baabuurta aqoonta kale eed leedahay ee aad baratay iyadu maxay tahay
aqoonta aan bartay digrii jaamacadeed iyo heerka labaad oo masterta labadaba hadda heerka labaad ee masterta waan wadaa oo waxaan dhigtaa h r m digriigayguna wuxuu ahaa business administration waxaa ganacsiga iyo maaraynta maamulka oo runtii jaamacadda adhmasaan ku qaatay kiina aan dhammaystiray
mayse odhan kartaa aqoontii aad baratay ayaad ku abuurtay shaqadan ganacsiga ah ee baabuurta lagu maydhayo islamarkaasina aad ka samaysay magaalada boorama runtii haa wax badan bay iga iga caawisay aqoontaan bartay oo waayo maamulka intaa leeg iyo shaqaalaha intaa leeg iyo maamul daadejinta aan sameeyey mas-uuliyad cid kale saaray iyo sida aan u wada shaqaynayna tiimkayga haa wax badan bay iga tartay aadna way anfacday runtii waxaanan ku rajo weynay mustaqbalka halkan imkaan taaganay meel ka fiican inay gaadhsiiso aad ii wado insha allah hintisahaaga mustaqbalka ee dhinacaasi horumarinta meheradan amase meherado kale inaad abuurto ee maskaxda aad ku hayso ee kugu jirtaa maxay tahay hadda dhaqaalahayga aada hesho runtii ka dhalinyar ahaan iyo ka qof shaksi ahaaneedba cindiga iyo maanka waan ku hayaa inay igu jirtaa inaan aan sii kobciyo businesskaygan oon ballaadhiyo guud ahaan somalilan aan gaadhsiiyo anigoo nin dhalinyar ah hami fiicanna waan ku hayaa rajo fiicanna way insha allah waan ku rajo weynahay inaan tanun maaha businessyo kaleo ka wanaagsan oo ka brofit fiican aan sameeyo haddii ilaahay qadro cid ku gacan qabatay oo kaa caawisay dhaqaalahaad ku bilaabaysay meheraddan ganacsi ee imminka aad samaysay hindisaeegale ma jirtaa may ma jirto taasi oo tee anigu aan shaqaystay skilliskayga drivingka aan ku shaqaystay sayfinkii aan ka sameeyey ayaan halkan ku furtay cid iga caawisay oo runtii wax iiga geysatay ma jirto waa dhigaalkaagii mushaharka iyo wixii aad shaqaysatay aad dhiganaysay unbaad ku bilowday ha anigoo runtii dee reer aan ka fargareeyo wixii iiga soo hadhaya sayfin ahaa ayaan halkan ku furay runtii marka maadaama aad wada baabuur tahay oo mushahar aad ku qaadato dhinacna aad wax ka barato dhinacna qoyskiinnii aad ka caawiso si kugu saamaxday inaad runtii haddaanad xabad iyo xabad aanad isku xidhin waxba uma suurta galaan qof walba marka waxaa runtii wax yar iyo wax weyn wixii kusoo galaba horta inaad marka hore bismilla tidhaahdo mar labaadkana sidii aad wax u maamul waa qayb ka mida waxbarashada aan bartay sidaad u maamuli lahayd waxa kusoo gala iyo waxa kaa baxaya aad iskugu fadhiisin lahayd waxna aad uga reeban lahayd ayay ka mid tahay waana runtii waana wax ilaahay deeq ilaahay uu qofka bilaadanka siiye waana deeq ka mida rabbiyii siiye maadaama aad tahay nin daayar oo dhallinyaraa oo intaasoo shaqo abuuray waxna bartay iminkana si gaarana u shaqaysta marnaba ma kugu dhalatay in aad tahriibto ama waddamadaasi dee loo tahriibayo aad ka shaqo raadsato ood waxyaabahan kale ka dhex baxdo
mar bay igu dhalatay haa wakhti bay igu dhalatay aan waxbarashada iyo shaqa ahaan shaqada aan wadaba aan joojiyey laakiin alxamdulilah ilaahay uu iiga soo jeediyey waxaan arkay jaaniska aan u socda inaan halkaygan ka abuuran karo runtii markaa anigu meel fog ma gaadhin laakiin markaan analyse gareeyey processkii iyo waxa la maraya iyo waxa layga baahan yahay anigaa dib isku qanciyey inaanan aanan awoodi karin hawsha marka saasaan uga uga laabtay oon u abuurtay businesskayga
barnaamijkeenan hindisaha iyo hal abuurka dhallinyarada ee idaacadda v o e waxaa kaloo halkan jooga oo inagala qayb qaadanaya maamulaha xaruntan maydhista baabuurta iyo roogaga oo halkan ku sugan iyo qaar kale oo ka mida howlwadeennada meheradani oo iyaguna aan waraysan doono maamulaha meheraddan maydhista baabuurta iyo roogaga adoo magacaaga ku bilaabaya bal ka waran shaqadan iyo goortii aad bilowdeen bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa siciid cabdirashiid aadan waxaa ku magac dheeraha siciid banjiir shaqadan muddo waxaan bilownay saddex bilood ka hor ah run ahaantii markaan bilaabaynay annaga ahaan shaqa abuur waynoo ahayd oo waxaan u baahnayn wax dhinacna aan waxbarashadeeda aan kaga qabsanno oon isku filnaasho dhinaca jaacaddaoo kale koobiyeyga ama xaafadii aan kaga raysanno oo kale marka anagu hamina waan u haynay marka aadu maamulihii maadaama aad tahay dhinacna aad arday waxbarta aad tahay saacadaha aad shaqaysaa waa imisa waxaan soo galaa subaxda hore waxaan tegaa jaamacadda geligii dambena waxaan soo galaa shaqada waxaan soo galaa meelaha afarta oo biira asalaamu calaykum casar meelahaasaan soo galaa ilaa sagaalka habeenka marka la xidho shaqada waan joogaa waqtiyada aad shaqaynayso dadka macaamilka kula leh iyo baabuurta kugu imanaysa inteed ku qiyaasi kartaa wallaahi horta marba mar ka dambeysa adeegaan qabanayna ayaa ku xidhan inay dadku nagu soo bataan run ahaanti anu waxaan aaminsannahay adeeganaan magaalada ku soo kordhinay inuu yahay adeeg bulshadiiba ay afaaliya balku noqotay si joogtaa taasaa keentay inaan adeegan aan qabanayno kastomarku nagu soo farabato iyo raaligelinta anagu aan samaynan ma is leedahay mushaharka aad ka qaadanayso meheraddan waxay kaa daberi kartaa jaamacadda aad wax ku baranayso iyo waxyaabihii aad uga baahnayd waalidkaaga haa aada waan ku faraxsanahay horta mishaar fiican waan qaataa jaamacaddeeda aan ka bixin karo oo afkaygina waxaan kaga cuni karo
waxaa tahay wiil daayar oo iminka jaamacaddiina dhiganaya dhinacna ka shaqaysanaya jaamacadda waxa aad barataa maxay markaa tahay waxaan bartaa culumta loo yaqaano computer science ama i c t loo yaqaano information technology ayaan ka bartaa sanadkii u dambeeyeyna oon ku jiraa jaamacadda
inta badan waxaa jira dhallinyar daadaada oo aan ku fikirin in ay dhinacna wax ka bartaan dhinacna ay ka shaqaystaan ku dhiirigelin lahayd yani dhallinyarta caynkaasa inay saadaas oo kale sameeyaan oo ay dhinacna ka shaqaystaan dhinacna ay wax ka bartaan haa aad horta aniga hindisow shaqoo wuxuu galay maalintii jaacadda kow aan saa soo galay fursaddan shaqa markaan helana horta waan ku alxamdiyey alxamdulilah dhallinyarta qaar markay meesha igu soo maraan waxaan uga sheekeeyaa sida shaqadaydu tahay iyo saan ugu faraxsanahay qaarkood igu ammaanana way jiraan qaarkood igu maxay ahaydeen iga aamusayna way jiraan marka arrintu intay la joogtee saaxiibada iyo inkastoo intoodu badanba u badan yihiin qaar ay gaadiid u shaqeeyaan sida bajaajoo kalea asxaabteeda intay igu dhowdhow horta badankooga shaqeeyaan laakiinse inta kale indhaha iska dhaqaano ha aragti ahaan waan ku dhiirigeliyaa inay saanoo kale u shaqaystaan waxaa isaguna halkan joogaa mid ka mida howlwadeennada amase shaqaalaha gacanta iyagu ka shaqeeya ee ku shaqeeya mashiinada adoo magacaaga ku bilaabaya bal ka waran adeegga aad bixiso ee aad u bixiso dadka macaamilka kula leh cabdisalaan cumar axmed baleydha markaa injineerna si fiican baa u shaqeeyaan meeradana si fiican baan ula shaqeynaa markaa macaamiishana si wanaagsan baan uga hagaajinaa
shaqadan hore ma uga shaqayn jirtay oo ma tahay mid xirfadeeda leedahay markii hore anu xalankuma aqoon halkan aan ku bartay markaa shaqaale waxaan ahaa dhismooga kenya ka shaqayn jiray halkan aan imid halkan aan waashimaan ka ahaa halkan aan maydhistii iyo roogowaanidu ayaan ku bartay
inteed ku qiyaasi kartaa baabuurta aad maalintii maydho roogakolba markii wixii noo yimaada ayaan ku camilnaa ilaa afar ilaa ilaa toddoba ilaa sideeda markaa baabuurtana dee intii noo yimaata ma ku surinaa intay kolba arsaaqadeeda ku xidhan tahay maamulaha isagoo gelinka hore meheraddan maamula adoo magacaaga ku bilaabaya wakhti maad shaqada soo gashaa ee aad halkan timaadaa manoo magacaygu yahay khaalid cismaan cabdilaahi oo magac dheer jiir waxaan shaqada soo galaa toddobada iyo barhka subaxnimo waxaanan ka baxaa saddexda galabnimo ayaan ka baxaa shaqada shaqaduna aad bay u socotaa macaamiisha si fiican baan usoo dhaweynaa roogagana si fiican bulshada maalinba waxbaa soo kordho waa meel dadku dhallinyaro badan iskugu timiday markay dhallinyaradu seesha dhowl dhallinyaro iyo meel ka shaqaynayaan gacantooda fudud hadiyo jeer dadkiina raaligelin baa loo sameynaya hadiyo jeer oo macaamiisha hadiyo jeer way noo timaadaa laakiin shaqaduna waa shaqo aad u fiican dhallinyarada kale dhallinyaro aad u tiro badanna wallaahi shaqo way ka helaan aad oo in magaalada waxaad u malaysaan buddooyinka badan inay kusoo kordhayaan meelaha ganacsiga dhallinyaradu shaqada ka helayso
meheradan ee, wakhtigii la furay iyo wakhtigan siday usoo kobcaysaa wallaahi waxaan ku qiyaasi karaa macaamiisha aan u shaqaynayno maalinba maalinta ka dambaysa inay soo kordhayaan dadku maalin maalin aad maydhno maalinta noo aada noogu yartahay labaatan baabuur oon maydhnaa maalintii aad maalin maalin waxaan maydhnaa fodhi ilaa baabuur wars oon maydhnaa kaarbadka maalintii noogu yartahay waxaan maydhnaa shan maalintii noogu badan yahayna waxna loo keenaa tenan baa labayo toban bana loo keenaa gaadiidka aad maydhaan gaadiidku kala duwan yahay waa gaadiid noociyee waxaan u shaqaynaa horta gaadiidka waxa noogu weyn waxaan u shaqaynaa waxa weeyaan isusiga gaadhiga la idhaahdo viegas bas nooha bajaaj faroosayaasha iminka soo baxaya garande noocaas iyadaasaan u shaqaynaa gaadiidka intaasu gaadiid baan u shaqaynaa gaadiidka waaweyn ee xamuulka oo kale ee, ma u shaqaysaanoo maydin yimaadaan waa kan mulkiilihiina la jooga waxyaabaha aad u baahan tihiin ee baahiyihiina ka mida ee idinka maqan ee aad qaban kartaan maxaas leeda
horta wallaahi waxaan doonaya iminka inaan kusoo kordhiyo meherada annagoo u sheegna mulkiilaha iyaga inaan spare parts qayb ka dhigno oon saliidii filtaradii baabuurta ku iibino dee horta baahi bilaadanna ma dhammaatay marba marka wax qofku sii helo wixiisu sii kordhaan waxyaabo badan oon u baahanay oon tabaynana way jirtaa markaan intaa helna in kale oon u baahanay kolba wax xijaabkayaga aan ku dadaalina inaan dib u soo dhigano siciid ee, waad arkaysahayoo maamulayaashii iyo shaqaalihii way ka warrameen hawshan maadaama wejigii hore ay idiin hirgashay ma isleedahay waxbaad ku kordhin kartaa sidaa uu tilmaamay maamulaha shirkaddu oo ah waxyaabaha kale ay baabuurta u baahan yihiin in saliidda laga bedelo in filtarada laga bedelo waxyaabaha ma isleedahay aad ku kordhisid een, meheradaada Een, ha Ah, waayo maalinba maalinta ka dambaysa waxa soo badanaya gaadiidka dadku bersonaalka ay u isticmaalaan run ahaantiina gaadiidkaasi waxay u baahan yihiin in la daryeelo sida saliidooda filtaradooda nadiifintooda iyo qurxintooda ha hamigaygay ku jirta inaan ku daro meel decorationka baabuurta aan ku sameeyo iyo saliidaha qurxinta iyo saliidaha aan ku sameeyo haa mustaqbalka within one month kabacdi insha allah waan ku rajo weynaa inaan sameeyo haddii ilaha yidhaa haa qayb meherada ka mida unbay noqon doontaa mise meel kale ayaad ka furi doontaa may meel ka soo horjeeda oo een, wajhadeeda ah ayaan ka furayaa si ay jaaniska waxay isku caawistaan labadii meheradood oo midna saliiddii qofku markuu noo yimaado ee serviskii loo qabanayo maydhista waxaan weydiinaynaa inuu saliid u baahan yahay iyo in filtarada loo raacinayo iyo in air fresh iyo decorationkii kale gaadhiga u baahan yahay loogu xidhayo qofkii markaa si completa loogu qabanayo waa loogu qaban qofkii maydhid u baahanna maydhid baa loogu qabanayaa haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay xaashim sheekh cumar good haatanna gebagabada idaacadda waxaan ku soo xidhaynaa aniga iyo caasho cuud iyo farsamada maxamed cabdi xasanba heesta baydhabo ma gadhna
kala jaray bukiiso badi doonabano waan kula ballabina jacayl ku berkiyo kala jaray bukiiso badi doonabano adan kula ballabina ri hadalka qaata miyaad beelen ka taaftaa dhulka kale u badan baydhaba ma gaadha ri hadalka qaata miyaad beelen ka taaftaa dhulka kale u badan baydhaba ma gaadha dambaa filaaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatay dambaa filaaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatay ri hadalka qaada miyaad jirka